waa hagaag dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo soo diyaariyeyna lana socodsiinayo jacfar kukaay
kulanti wanaagsan kheerta hawada nagala socotaay meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonnaa dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay sheegtay in qiyaastii boqol ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay soodinta hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba qiyaastii shan bilood kadib dagaalka ay kooxdan kula jiraan ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada deegaanka ma laga gaaray himiladii amaba ma u eg tahay kuwa laga gaarayo himiladii ay dowladdu ka lahayd madaxweynaha soomaaliya waxa uu muddadaasi sheegay in sannad kadib al-shabaab laga cirib tiri doono soomaaliya hadafkaasi ma u muuqdaa mid dhabihiisa la hayo arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya oo barnaamijka martida iigu marti ah cabdiraxmaan sahal yuusuf oo isagu ah qoraa ka faallooda siyaasadda iyo amniga geeska afrika magaalada muqdisho ayuu ku sugan yahay cabdiraxmaan marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka
jackson ku dhawahay waana salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha radio dagaalkan muddo shan bilood ku dhow buu hadda socdaa ee marka laga soo bilaabo markii uu sida tooska ah u bilowday oo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu ay bilaabeen inay toos uga hortagaan al-shabaab gobollo ka tirsan waddanka soomaaliya dadka qaar baa aaminsan in waxoogaa cagajiida uu jiro in qabow uu soo galay dagaalkii ma isleedahay dagaalkan sidii loogu talagalay wuu u socdaa jacfarow intaanan su-aasha u gudbin waa waxaan dhihi lahaa dagaalkan horta wuxuu qaatay saddex fay saddex marxadood buu qaatay uu soo maray marxaladii kuwaad waxay ahayd bishii julaay ilaa bishii august shan iyo tobankeedii dagaaladii ka qarxay bacool ciidamada ay al-shabaab isku dayeen inay galaan deegaanka soomaalida kadibna lagu jebiyey arrintaana kacdoonkana uu u wareegay hiiraan ilaa bish shan iyo tobankii august ay wadeen kadibna dawladdu ay ku biirtay oo ilaa ma garanaysaa waktigaa shan iyo tobanka bisha august ilaa intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu booqashada ku tegayay maalmihii dhaweyto na waa marxaladda labaad wey marxaladda saddexaad waxaa weeyaan booqashada hadda uu ku bixinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku bixinayay gobolada dhexe ilaa haddana uu ku bixinahayana marxaladda saddexaad waaye marka natiijada marka waxay tahay arrimaha ama dagaalka lagu jiro wejiyada badan leh ay dagaalada ku jiraan waxa weeyaan beeruhu maleeshiyaadka ay ku jiraan ciidamada ay ku jiraan ay dawladdu ay hogaaminayso waxaan dhihi karaa guulo waa laga gaadhay oo kow ay tahay in dhul la xoreeyey oo ay laba tahay in dad fara badan oo ururka al-shabaab ah la laayay oo ay kamid tahay kalsoonidii oo soomaalida kusoo noqotay oo ay kamid tahay shacabka iyo dawladda oo waxa weeyaan isla jaan qaadayna waxaan ka hadlayaa dawladda dawladaha maamul goboleedka iyo federaalka iyo shacabka oo isla jaan qaaday iyo dadkii oo lagu la jiheeyey horta waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa guul la gaadho weeye dhinaca kale waxaa muuqata iyadana caqabada inay jiraan oo ay kow kamid tahay dagaalka oon ka soconin meelo kale sida south west iyo jubbaland dagaalka oo weliba markii la fiiriyo galmudug oo kale aana si fiican looga diyaar garoobin oo waxa weeyaan hir shabeelle aad mooda inuu dagaalku waxa weeyaan uu ka socdo iyada oo soo kala dhex gashay isku dhacyo beelaha qaarkood shabeellaha dhexe inkastoo la xaliyey ayada soo dhex gashay marka caqabadaha laakiin iyo dhinaca logistiga iyo dhaqaalaha oo waxaan wuxuu u baahan yahay dhaqaalo joogto ah wuxuu u baahan yahay shidaal joogtoah wuxuu u baahan yahay in lala falgalo oo ubaahan yahay dhulka la xoreeyey in maamul loo sameeyo oo gargaar la gaarsiiyo oo dadku ay dareemaan dowladnimo oo ay dareemaan adeeg fiican oo ay dareemaan in ay isbedel dhaba ka dhacay oo dhinac kala duwan ah arrimahaas oo dhan markaan fiirino iyo dawladda awoodeeda markaan fiirino xaggaas waxaa la dhihi karaa caqabado badan baa ka jira laakiin guud ahaan ujeedadii laga lahaa dagaalkan waxaan isleeyahay wax kamid aha waa laga gaaray waayahay waxaad sheegtay gobollo ka tirsan soomaaliya amaba maamul goboleedyo ka tirsan in dagaalku aanu ka socon dadka qaar baa aaminsan in marka dagaalka ee gobollada dhexe al-shabaab looga bilaabay haddii dowladda lafahaanteedu ay markaas weeraro ku qaadi lahayd gobollada ee al-shabaab ay sida buuxda u haystaan oo saldhigyada ay ku leeyihiin waxoogaa nafisa bay dareemi lahaayeen goobaha kale ee uu dagaalku ka socdo hadda jubbada dhexo oo kale xaruntii ugu weyneed al-shabaab baa ka jirta caadi bay u degan yihiin shirarkoodabay ku qabsadaan howlahoodiibaa socda gurmadkabay kasoo abaabulaan halkaas qaraxyadabay kasoo abaabulaan maxaad is leedahay dowladda iyo maamul goboleedyaduba way u fiirsanayaan xarumahaasi la ogyahay ee al-shabaab ay ku leeyihiin qeybo ka mida ee gobolada waddanka soomaaliya
jaxfarow arrintan waa arrin la xidhiidha istraatiijiyadda ciidanka loo baahan yahay in la dejiyo oo lagula dagaalamo al-shabaab midaas oo aynan weli aynan ka heshiinin maamul goboleedka si guud iyo dowladda federaalka waxaan ka wadaa markii dagaalka la galahayo waa in istraatiijiyad dhamaystira la wada dejiyo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka wada fadhiistaan saraakiishii heesa gadaal iyo saraakiishii daraawiishta wada fadhiistaan shaqadii lakala qaybsado dagaalka la meelo badan laga furo ayay u baahan tahay laakiin markii dagaalka lagu koobo laba maamul goboleed oo keliya waxay noqonaysaa inay al-shabaab helaan fursad oo waxa weeyaan iskaga gooshi karaan jubbada asaa sheegtay jubbada dhexe iyo shabeellaha hoose iyo ilaa ma garanaysaa hiiraan marka maxaa diidan
maxaaarima arrimahaas arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan istraatiijiyada in la soco waxa diidan waxay tahay saan filahayo dagaalka hadda socda oo ku bilowday kadis oo runtii kadisnimaduna waa arrin ay dowladdu ka faa'iidaysanayso oo muhiim ah marka sometimes laakiin uusan ku bilaabanin istraatiijiyada dhamaystiran kuma bilaabanin midda kale diyaargarowga labadan maamul goboleed laftooda jubbaland iyo iyo south west diyaargarow maynan gelin waxaa kale suurtagalaha loo baada-ay oo laftooda aan laga dagaalami karin labada maamul goboleed oo iska dhooba ah oo baabuurta socon karin oo ka duwan yihiin shabeellaha gobolada gobolada dhexe ay ka duwan yihiin iyo iyada lafteeda u baahan istraatiijiyada lafteeda oo xagga dhaqaalaha u baahan ayaa lafteeda waa caqabad kale oo jirta wey iyo ciidamada xataa atmis oo laftooda aanan kaalintii loola rabi aan qaadanin waxaa jacfarow muhiim ahaa waa inay jirto xafiis ama meel laga maamulo dagaalkan oo xamar ku taala oo saraakiisha ay fadhido oo waxa weeyaan ay noqonayso xogta laga qaadanayo oo laga tawjiihinayo waa inay jirto oo xataa ciidamada ma garanaysaa federaalka iyo maamul goboleedkaba ay ka wada shaqeyn karaan ciidamada ma jiraa marka ay ka wada shaqeyn karaan arrimahaas oo dhan baa u baahan in la dejiyo guud ahaan waxa hadda la qabtay waa arrin bogaadin mudan oo runtii muhiim ah waayahay marka laga soo tago madaxweynuhu inuu booqdo goobaha dagaalka uu ka socdo oo dableyda deegaanka iyo ciidamada dowladdu ay al-shabaab kula dagaalamayaan oo uu dhiirigelin u sameeyo ma jiraa qorshe intaasi dhaafsiisan oo dowladdu ay ka leedahay dagaalka ay al-shabaab kula jirto shan bilood ku dhowaad buu hadda marayaa dagaalkaas bilowday ilaa iyo haddana wax cad oo muuqda ama qorshe cad oo muuqda oo dowladdu ay ka leedahay dagaalkaas iyo dhiirigelinta dadka la dagaalamaya iyo garab istaagga ciidamada dowladda lafahaantooda oo muuqda ma aragno marka madaxweynuhuna markuu yimid xilka waatii uu islamarkiiba ku dhawaaqay dagaal ka dhan al-shabaab ballanna ku qaaday in sanad gudihiis waddanka laga ciribtirayo hadda lix bilood buu kor usii dhaafay welina wax muuqda ma jiraan marka laga reebo dadkii uu ku dhiiraday in al-shabaab ay la dagaalamaan jacfarow qorshahan oo madaxweynuhu ku tegaya booqashada waa mid daaran inuu u kuurgalo waxa meesha ka dhacay mid daaran baahida meesha taagan inuu soo fiiriyo mid daaran in dagaalka lasii wado inay muhiim tahay laakiin dhinaca kale waxaa muhiim ah in ay xukuumaddu ay ka jawaabto baahidaha baahiyaha meesha yaalla oo kale sida masalan shalay ama maanta mid ahayd xariga laga jaray isbitaal nacadale ku yaalla oo kale laakiin waxaa muhiim ah meelahaas hadda la xoreeyey oo kale in baahida xagga ma garanaysa humanitarian iyo dadka wax la gaadhsiiyo waa muhiim waxaa kaloo muhiim ahaa in ay dowladdu ay ku adkayso dagaalka in ay sii wadayaa muhiim aha runtii way jirtaa dagaaladana waa dagaala oo adag weeye oo xaggii xaggaba laysku weerarayo oo khasaaro badan xaggii xaggaba uu soo gaadhayo laakiin waa dareemi kartaa waa in ay noqoto istraatiijiyad ballaadan oo ay xukuumaddu kaga jawaabayso baahida muhiimka waa muhim in la kasbado muwaadinka soomaaliyeed maskaxdiisa iyo caqligi in la kasbada waa muhiim taana waxay u baahan tahay in gaajada lagala dagaalamo waxbarasho la siiyo caafimaad la siiyo dhul dhoorka la xoreeyey oo runtii ama toban sano ama shan iyo toban sano ay al-shabaab hegteenna in dadka nolol loo sameeyo oo ay arkaan in wax ka bedelan wixii hore oo dowladnimada cadaalada ay meesha timaado horumar ay timaado arrimahaas oo dhan waxay u baahan yahay arrimo camali ah oo practical ay u baahan tahay hadda looma baahno marka laga soo tago dagaalka tooska ah in badan waa laga dhawaajiyey dowladda mas-uuliyiinta ugu sarreysabaa ka dhawaajiyey saraakiisha amnigabaa ka dhawaajiyey in haddii al-shabaab dagaal lagula galo goobo ka baxsan magaalada muqdisho oo looga adkaado ay suurtagal tahay inay ka aargudato shacabka magaalooyinkana ay dib ugu soo laabato feejignaanta dowladda iyo ciidamada ammaanka ee dowladda magaalada muqdisho gaar ahaan inteebay la eg tahay waad la socotaa muddooyinkii u dambeeyey qaraxyabaa kusoo laalaabanaya waxa weeyaan caasimada muqdisho waa maga madaxa soomaaliya waa meesha awooddu ay taalo dhaqaalaha iyo dadkuba ay joogaan waa meesha laga abaabuli karo meelaha hadda laga dagaalamayo dadkoodii ay meesha joogaan hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto iyo caqliba marka waxaa laga yaabaa marka arrinta arrimaha aad sheegayso oo radi ficilka ama argoosigu ma dhacaya weye laakiin waa arrimahaas oo kale waxay u baahan yihiin in dagaalka hadda socda lasii wado meelaha kale aan sheegayna laga furo istraatijiyad cusub oo xagga amniga ahaana runtii lala yimaado xagga muqdisho oo kale oo hadday noqoto mid fisikal oo baaritaan joogtaha hadday noqoto mid oo sirdoon ah labadaba kor loo qaado arrimahaas oo dhan aa u baahan in xoogga la saaro adiga maxaa kuu muuqda dagaalkan hadda socda halkeebuu ku dhammaan karaa baad is leedahay goormuusa dhammaan karaa dagaalka lama saadaalin karo waktiguu dhammaanayo laakiin waxaa ii muuqata haddii sidan waxu kusii socdo dagaalada waxa weeyaan shabeellaha dhexe ama hiiraan ka socda hadday sida ku socdaan galmudugna runtii sidan hadda raabacsanaanta jirta laga dhaafo oo dadargeyn lasii geliyo south south westiyo jubbalandna ay isu diyaariyaan inay dagaal galaan yani ciidamada atrisa ay kaalintooda qaataan iyo runtii kaalintan muhiimka ee turkiya iyo ay qaadanayaan maraykanka haddii sidan lagu sii wado dowladduna dhaqaale ay hesho waxaan isleeyahay guulo aada u muhiimsan ayaa laga gaari karaa laakiin haddii iyo weliba in meelaha la xoreeyana ma nolol ka duwan tii horena dadka loo furo loo sameeyo waxaan isleeyahay fursad fiican baa muuqata oo laga faa'idaysan karo
ugu dambeyntii mar kale waxaa muuqata waxaad ka dhawaajisay meelaha la xoreeyo in lol laga abuuro inta badan markii goobo muhiima ay dowladda iyo ciidamada deegaanku qabsadaan badanaa laguma nagaado oo haddana dib baa looga soo baxaa dadka qaar waxay yidhaahdaan arrintaasi waxaa keenaya qorshola-aanta iyo dagaalka oo laablakac iska ah arrintaasi sow ma abuuri karto niyad jab ku yimaada dadkii dagaalamayey ee dagaalka kula jiray al-shabaab
arrintaas saa sheegtay way abuuri kartaa niyadjab iyo dibudhac way abuuri kartaa laakiin waxaa looga hortegi karaa in meelaha la qabsaday oo kale markii la qabsado in uu jiro ciidan kale oo tababaran oo wareega oo meelaha kolba ay joogaan nimankaas ku dhumaalaysanaya ku weerari kara oo oo arbushi kara ama soo afjiri kara waa inay jiraan waa in dadka marka iyagana laga faaidaysto awoodda ay leeyihiin xagga sirdoonka iyo laga faaidaysto shacabka waa in adeegii ay lahaayeen loo fidiyo runtii dowladda duruufo adag baa iska jira oo laga yaaba in wax kasta ayna buuxin karin laakiin waa inay ku talagalaan in dagaalkan uu yahay dagaal oo dhamaystiran oo meelaha la xoreeyo in ay ku nagaadaan oo waxa weeyaan horumarna dadka loo sameeyo taas ayaan guul ugu gaari karaa laakiin in kolba meel loo socdo oo laga soo laabto xal kuma jiro aad baad umahadsan tahay adamada kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah qoraah ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga geeska afrika khadka magaalada muqdisho isagoo ku jira ayuu marti ugu ahaa barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jacfar kuukaayo nala socodsiinayey barnaamijka martida mikrofoonka